رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في الفتنة التي تموج كموج البحر kale kitaabu ulfitan baa inoo socday wuxuu u baabaysan yahay baabkana fi lfitnati fitnadii allatii fitnadaasoo farabadnideeda iyo shiddadeeda tamuuju macnaha ay taddarib way isbaranbaraysaa waa farabadni khisaamka iyo qatliga iyo mafaasida dee kaba dhalanaysa ka mawji lbaxri badda mawjeeda ama mawjadaheeda oo kale oo baddu marka ay kacsan tahay ee mawjadaheedu ay kacayaan isku dhacayaan bal maalan taas xarakada badan iyo idiraabka iyo dalayaanka ay leeyihiin saasoo kale fidnadii ahayd waa khisaamka badan muqaatalada badan iyo waxyaalaha caynkaasa ee bal maalan iman doonee dhici doonee rasuulka ilaahay asaadiq almasduuqna kaba waramay taas buu baabkuu baabaysan yahay xadiidka hore inoo soo socdaa waa xadiid aynu soo maro kitaab uliimaan aan kuba soo maray saa daraaddeed buu raqam boqol iyo afar iyo afartan raqamkaas buu leeyahy waa kitaab uliimaan qaybihiisii dambe wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa moxamed ibn cabdillaahi bni numayrin wa moxamed ibn اlcalaayi abu quraybin jamiica can abi mucaawiyata qala bn اlcalaayi xadaanaa abu mucaawiyata xadaanaa alacmashu can shaqiiqin can xudayfata bal sanadku kolley waa dadkii kitaabka bal dee kuba badnaa meesha aan imaam ahayna kumaba jiro raggan iyo dee raggii waaweynaa ee min hiqaati maala aruwaati rufaca ayay dhammaantood kaba wada mid yihiin waxaa laba sheekh baana muslim xadiidka ka wada warinaya labadoodna abu mucaawiya ka wada warinayaan laakiin mid buu soo celiyo wuxuu hi qaala bnu lcalaayi xadaanaa abu mucaawiya kolle cibaaradu waxayna tusaysaa imika muu odhan lafdiga isagaa leh hadhowna waxay ku kala duwan yihiin ma sheegi doono bal maalan tan waxa ay tahay un laakiin xagga marka la eego abu mucaawiyaha ka wariyana jamiican can abi mucaawiyata u leh ibn اcalaa bay cibaaradiisu ahayd xadaثna abu mucaawiya markaa ta mxamed waa kaba dunayd ama can abi mucaawiya ha yidha ama siqo kale ha kaba cabire bal waa siqadii ibnu calaa tani shaqiiquna waa abu wail shaqiiq ibnu salama wuxuu yihi xudayfa qaala kunaa waxaanu ahayn cinda cumara cumar ibn اkhadaab amiir اlmuminiin waa waqtigii khilaafadiisii ayaanu agtiisa ku sugnay faqaala wuxuu yihi cumar ayukum saxaabadii uu la joogtuu la hadlayaa markaas ayukum kineebaa waa keebaa yaxfadu xifdisan oo xadiida rasuulillaahi sala allahu alayh wasalama fi lfitnati rasuulka ilaahay xadiidkiisii ku tacalluqsanaa fitnada yaa u xafidsan kamaa qaala si uu rasuulka ilaahay yihi macnaa yaa xifdisan oo lafdigii rasuulka iyo cibaaradiisii haya axaadiidaa ku tacalluqsaneen ama xadiidkaa fidnada kuba tacalluqsanaan faqultu waxaan idhi ana xudayfa odhanaya saaibu saaxibu siri rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam aniga ayaa xifdisan markaa cumar baa wuxuu ihi qaala inaka la jari-un inaka adigu la jari-un ku dhiiran baa tahay oo ujeedo dee kolley tan waa ku oga inuu rasuulka ilaahay waxyaalo markaa xaggaa fitanta iyo xataa munaafiqiinta iyo umuuro kuwa tacalluqsanoo dadka kale aanay aqoon saasoo badanu lahayn ama aanay rasuulka ilaahay kaba xafidin uu kaba xafiday kolley sababtuna waatan soo ogaanayoo waa inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sharka weydiin jiray isagoo ka cabsanaya sharki bal inuu haleelo waa si uga badbaado sharkii dee marka sharkii shaygaad garanayso ayaad ka badbaadaa ama ad iska ilaalin kartaaye marka arrinkan waad ku dhiirantay buu yihi wa kayfa qaala see buu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi samictu rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalama yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xalu ku qowlayo fitnat الrajuli fii ahlih wa maalih wa nafsih wa waladihi wa jaarih يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة الرجل نinka فitنadiisa في أهلi ahaatay ehelkiisa ehelkiisii waa sida زawjadiisii ama أزواaجtiisii oo kale iyo wamaali xoolihiisa fitnada ahaatay xoolihiisa iyo wanafsihi naftiisa iyo waladihi ilmihiisa iyo wajaarihi jaarkiisa macnaha fitanta ama fitnada mansha-eeda uu yahay xagga ama xagga dumarkii iyo aswaajtiisii ama xoolihiisa ama naftiisaba uu gaba yimi ama awlaadiisa ama jaarkiisa fitnada xaggaasay kaba timaada xagga yukafiruhaa waxaa kafaara u noqonaya asiyaamu wasalaatu wasadaqa iyo intama raaciyeen kolle fitnada imaka halkan waxaa loo wadaa waa insaanka waxa ku yimaada dee calaaqa laleh ciddan imaka halkan laguma sheegay kolley umuurahaasi gees waxay kagaba iman karaan taqsiir iyo gaboodfal xaqii iyagu ay lahaayeen uu kuba gaboodfalo oo uu laba iman waayo taasi iyadu waxa weeye fitnay noqonaysa isagoo iyaga kuba shuqloomo kaga shuqloomo wixii bal maalan waajibkii isaga saarna iyo xuquuqdii kale lagu lahaa fitnay noqon tafriid jaanibkooda ama dee ifraad jaanibkooda oo kaba yimaado iyagii onu xaqii ay lahaayeen aanu gudin oo bal maalan isagana xaggaa tafriid ugaba yimaado bal ma taasna fidnadii way iman oo imika ehelkii marka la eego hadduu xuquuqdoodii ilaalin waayo xaqoodii ay lahaayeen uma gudan waayo hadday zawjo wax ka badan tahay qasmadii waajibka ku ahayd ihaariya ee xasha ay timaado barhkooda uu wuxu kala badiyo oo kale fidnay noqonaysa haddii dee kolba ciddii uu iilanayo uuusa buriyo oo kale fidnay taasi noqonaysaayo waa mid iyaga shanigood iyo xaqooda hadduu waajibkii ilaahay saaray iyo xaqii kale laguba lahaa shuqloonka iyagu kuba shuqloonyay uu dayaco oo kale fidnadii bay noqon maalkiisa haddii aanu u meeldayn meesha uu kasoo kasbanayo oo dee meel ayama xaaraami ku sugantahy ama shubha ay ku sugantahay kasabkiisu uu noqdo hamigiisu uu noqdo xoolo helon isagoon eegin bal xaggu kaba helayo waa fidno haddii ay noqoto xaggii infaaqi wixii dee meel aan ku habboonayn uu kuba bixiyo kale ama se xaqii lagu lahaa uu ka bixin waayo xabsulxaqi fi marka xaqii lagu lahaa uu ka bixin waayo dee taas bay noqon naftiisana dee waa taqsiirkeedii iyo hawadeedii oo uu raaciyo bal maalan ithaaru shahawaatiha dee maalan iyo umuurahaasaa kuba iman waladkii labadaa jaanibo way iman oo iyagu dhexdooda u cadaalo fali waayo oo u kaleexdu barhkooda waxsiiyo kuwana qadiyo waa fidno ay noqonaysaa jacaylka siyaadadii u qabaa hadduu isagii ku xambaaro waxaan toosnayn inuu kuba dhacayo waxaan meel aan habboonayn inuu xoolo ugaba soo kasbadayo ama xaqii dee lagu lahaa uu iyagii kuba iloobu kuba shuqloomo taas bay noqon jaarkina waa xuquuqdii layskuba lahaa hadduu gudan waayo oo kale bal iyaduna dee fidnadii bay noqonaysaa waxyaalahaas abeelba fidnadu waa umuurahay kaba imanayso labada darafba way noqonaysaa haddaba fitnada noocaasa yukafiruhaa waxaa kafaaro u noqonaya asiyaamu soomkii wasalaatu salaadii wasadaqatu sadaqadii walamru bilmacruufi wanahyu can lmunkar kolley intan kuma koobne waa acmaashii saalixaadkaa si aynu soo ogeyn ogaanay camalka saalixuu ruuxu la yimaadaa dunuubtii kaba dhacday dee waa lagaga dhaafaya kafaaray noqon oo haddii camalkii badaniga ahaa siyaamkii iyo salaadii baaba imika halkan la sheegay camalkii dee bal maalan maalig ahaa waa sadaqadii baaba iyaduna kafaaro noqon acmaashii iyaduna ama cibaadaadkii qawliga amarkii macruufki iyo nahyigii munkar macnaha acmaashii kale saalixaadkaydna waa la mid eh kuwaas baa ruuxa lagagaba dhaafayaa oo kafaaro u noqonaysa in alxasanaati yudhibna sayi-aat iyo umuuraha wixii kuba tacaluqsanay jaanibka takfiirka acmaasha saalixaadkii inay sayi-aadkii kafaaro u noqonayso dee kitaabka hootaynu hore uguba soo marmaray faqaala markaa waa umuuraha faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi laysa hada uriid fidnada noocaasa ee umuuraha aad tilmaantay anuukan uma jeedo oo tan doonayaan leeya yaa xafidsan taa maaha inama uriidu waxaan anigu doonayaan u qastayaan ujeeda allatii ti tamuuju macnaha waa kasre iyo waxay kaba qabto tamuuju waa tadarib isbaraanbarayse de waa tadaafuca iyo khisaamka iyo qitaalka iyo waxyaalaha kaba imanaya umuuraha caynkaas oo kalea sida de ka mawj اbaحr badu markay aad u kacsan tahay biyaheedan iyo mawjadaheedan isku dhacay iyo taas iyo xarakaadka iyo qalayaanka ay leedoo kale ta ah taas baan anigu ujeedaa fitanta noocaasaan tan ujeedaa ay tahay qaala wuxuu yihi markaa xudayfa faqultu waxaan idhi maa laka walaha ya amiir اlmuminiin maa laka waaa maxaa kuu sugnaaday adiga iyo walaha iyada adiga iyada maxaa ka kala galay maxaad taa ka doodoonaysaad ka baadhbaadhaysaae taa ugaba jeedaa ya amiir اlmuminiina muminiinta amiirkoodii ina baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahaa dhexdeeda fitanada noocaasa baaban muqlaqan albaab xidhan ba ah oo adiyo iyada waxa idin dhexeeya albaab xidhanoo macnaa intaaad joogteed nooshahay dee albaabkaa xidhan ayay bal maalan idin dhexeeyo ma soo baxayso waxa noocaasa oo xayaatadaada iyo intaad nooshay imanaya ma jirto adiyo iyada in waxa weeyaan albaabkaa xidhan baa idin dhexeeya dee waxaad markaa kala doondooni ama aad uga cabsan ama ta aad u doondoonaysaa maxaa way tahay adigu aad ka badbaadaysaayo inta aad joogtana dadku fitantaa way ka badbaadayaan be markaasaa wuxuu ihi qaala cumar baa wuxuu yihi afa yugsaru miyaa la jebinaya albaabu albaabka albaabkaa xidhanee noo dhexeeya miyaa la jebinaya am yuftaxu mise waa la furaya qaala wuxuu yihi xudayfa qultu waxaan idhi laa may eh oo laa yuftaxu weeye bal yugsaru waa la jebinaya albaabkaasi waa albaab la jebinayo ee maaha albaab la furayo qaala cumar baa wuxuu ihi daaka kaas waa macnaa kasriga albaabka la jebinaya axraa wuxuu mudan yahay allaa yuqlaqo marka albaabkii dee haddii kasrigaasi ku yimaado wuxuu manaa axraadu waa binaa ajdar weeye wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay allaa yuqlaqa abadan inaan weligeedba la xidhin kolley axraadan isagoo dee maado kale o meetan uno laakiin siiqo kale ah waataynu soo maray xariyun alla yunkaxa maalan hadduu waati adigu kolley cid baan sooba maray laftisaasa xariyun kana waa axram wuxuu markaa xaqiiqo ku yahay mudan yahay allaa yuqlaqa abadan weligin aan laba xidhin weligiiba aan dib loo xidhin oo macnu waa maxay albaabkii marka haddii la furo dee albaabkii waa fayow yahay si sahlan baa lagu celin karaa lagu xidi karaa laakiin imika albaabkan haddii la jebiyo de waagu jabay oo beri dambe albaab kale in loo sameeyo mooyaane markaa xidid la xidhaa ma jirto dee ayna albaabkii o kala shabeeyo lama xidhayo markaa kalo dee arrintu ay tahay jebin marka arrinku wuxuu noqonayaa dee inaanay kol haddii ay saa u furanto albaabkiina lama jebiyo marka aanay dib aanay u joogsanba weeye saasaa xadiidkii isagii cumar dhex maray uu ku joogsaday qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya shaqiiq abu salama oo xadiidka dee xudayfe kaba warinayey faqulnaa lixudayfata xudayfe waxaanu ku nidhi hal kaana cumaru cumar miyuu ahaa yaclamu mid garanayo og manilbaabu albaabkani kuu yahay waayo albaabkani waa shaksi cidda uu yahay cumar oo de intaa uu joogay uu nool yahay meeshii ximaayo iyo cismo u ah maalan iyo wax lagaga badbaadayo fitantii haddaba cidda uu yahay miyuu garanaya cumar qaala wuxuu uhi nacam ha ah cumar waa garanaya albaabki kamaa yaclamu siduu og yahay oo u garanayo ana duuna kadin berri sokadeed inay ahaatay alleylata habeenkan caawa oo dee berri lama gaadhayo haddaan habeenkan dee ama habeenkan kasoo horeeya aan la gaadhin oo saa uu garanayo berri inuu caawa ay ka sokayso ayuu u garanayay albaabkana dee shaksiga uu yahay waayo markaa wuxuu uhi inii anigu xadatu waxaan ugu warramay xadiian xadiid laysa bilaqaaliid waa xadiid la hubo xaqiiqo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkiisiiya aan ijtihaad ahayn ra'yi ahayn waxaa ma lagu hal xidhaalaysto ama dee taas oo kale ahnayn oo aqaaliid waa jamcu uqluudatinoo waa maa yuqaaladu bihi way waxyaalaha dee bal maalan ruux ama uu kuba qaldamo ama waxa dee masaaishan aluqluudat oo masaaisha looga jeedo ruux baa la weydiinayaayo cilmidoon loogama jeeda waxaa looga jeedaa inuu simbiraxdo ama uu qaldamo wax qalada kuba dhawaaqoo kale waa nahyi baa kuba yimi oo dee si abi daud iyo kuba sugan naha can iluqluudat oo masaaisha caynkaas ujeedada ruuxan cilmidoon maha waana wax iskaba badan ruuxan buu doonaya inuu kuba hubsado uu leeya ama ha qaldamo hadhow aad ku ceebayso ama waxyaalo oo kale in markaa imaka waa ujeedadu masaaishani waa masa waxan aan xadiidkan u sheegay وحديثا صدق حدثه حديثا صدقا محققا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تاسع معنو yahay waa xadيiث run ah la hubo oo rasuulka ilaahay xadiidkiisiyaa noo sheege arrinku wax ijtihaada ama ra'yo dhici karta in qalad ka yimaado eg lagu qaldamo sidanba uu u dhici waayo sida noqon waayo arrinku mu ahayn waxaa u sheegay qaala xudayfa maya shaqiiq baa wuxuu yidhi fahimna waxaan ka haybaysanay aan ka cabsanay aan ka haybaysanay an nasala xudayfata xudayfa inaan weydiino manilbaab macnaa waa dee adabtoodii waa saxaabigaa weyne iyaguna waa asxaabtiisii markaa waa ixtiraamkii iyo ata'adub maca alkibaar dadka dee akaabirta ah adabtii macooda la qaadanayo oo iyagiibaa dee waa kuwanoo weydiiye cumar ma garanaye haddana inay tafsiir sii weydiiyaanoo waa kuma albaabkaasi ay yidhaahaan iyo balkeebuu yahay man ilbaab ayaa waxay dha waan ka xisho ka haybaysanay oo waa ixtiraam ahaan waxa weeyaan waana dee siday adabtii ahayd iyo taasoo waa ata'adub maca alkibaar baa arrinku yahay faqulnaa limasruuqin waa masruuqoo dee min kibaari asxaabi ibni mascuud iyo min kibaari asxaabi xudayfaya aada u khaas ahaayo kolley su-aashii aan kalay isaga kol kol wax dadka kale ay ka haybaysanayaan oo ay dee aanay bal maalan aanay kulaba dhacayn inay weydiiyaan isaga kula dhici jiray dee suxbada khaaskee kaba haysa iyo isagoo min kibaari dee taabiciinna ah walow shaqiiqba saa yahay laakiin de waa kusii dhawaayo masruuq waa waxaanu ku nidhi markay iyagii ka haybaysteen inay weydiiyaan xudayfa salhu bal weydii cidda uu yahay manilbaab fasa'alahu weydiiyo faqaala wuxuu yihi cumaru albaabkaasi wuxuu ahaa waa ama waa cumar weeye bal kolley xadiidka sharaxiisi waa inoo horeeyey waa dee fitantanin waxa weeyaan bilaabantay ee cuhmaan dilkiisii kaba bilaabantay markii dambena aan joogsan rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axaadiiuu leeyo horena way inoo horeysayba bal kan baaba inoo horeeyeen ayaa macnuhu waxa weya intaa cumar joogo ee uu nool yahay marka la eego dee dadkiina dariiqii hore rasuulka ilaahay kaga tegay ku wada sugayiin isjeclaanshihii iyo is-ogolaanshihii iyo umaradooda adeecitaankeeda iyo wixiina waa kuwa iyagu kuba sugnaayo markaa wuxuu isagu ahaa ama qofl buu ahaa fidnada bal dee xadiid baa saa kuba yimi ama iyadoo abudar maalintuu cumar laba kulmay uu gacanta qabtay uu ku yihi isiida cumar mala saasna uu yar qanjiiriyey cumar may isiida yaa qufla alfitnati kale sanadkiisna waa tiqaad soo xaafididha qufulkii fidnadow oo ujeeddadu waa cid kale oo iyaguna xudayfo la maqashay bal dee kuwo kale oo qalaq alfitna iyaguna ama soo naqliyey way jireenoo ama rasuulka ilaahay kaba soo wariyey oo cumar baa wuxuu ahaa dee intan uu nool yahay fidnadaas aamin baa laga ahaa dee waana sii dhacday markii dambe uu isagu dhintay khaasatan awaakhirtii cuhmaan marka la soo gaadhay xayaat khilaafadiisii waa taa kala tag iyo dee mukhaalafo umaradii ama amiirkii la khilaafo iyo cadaawo iyo waxaa markii dambe dilkiisii keenay haddana halkaa dhexdoodii ay isdileen ee fitadii aanay joogsanay ay kaba bilaabantay marka taas bayda haddaba cumar baa wuxuu ahaa inta noloshiisa ayaa waxay ahayd macnaha fidnadii ma jirto waana fidnadii mid soo baxaysama laakiin isaga markuu dhinto dabadeed ayaa dee fidnada abwaabteedii ay furmaysaa dee waana tii furantay bal xadiidkana kolle waxyaalihiisa kale waan soo macnaynay waxadaanah abubakr bn abi shaybata wabu saciidin ilashaju qaala xadaanaa wakiicun xa waxadaanaa cثmaan bn abi shaybata qaala xadaanaa jariiru xa وxadaثna isxaaq بn ibrahima qaal akhbarana ciise bn yunusa xa وxadaثna bn abi cumara qaala xadaثna yaxya bn ciisa kulhm can اlacmashi bhada اsnaadi waa xadiidkii imakaan ka soo baxnay waa duruqun mati xataa inoo soo socdaa maba jirto waxaan filayaana dadka dee uu sheekhu uu kulhm leeyahayna waana inoo wada muuqdaa dhammaantoodna waan garanay allahuma ninka yaxya bnu ciise laydhaa mooyaane yaxya bnu ciisa waa nin reer tamiim ah oo reer kuufa ahaayo markii dambena ramlo degay kalley waa xaafid bnu xajartu ka cabiray saduuqu yukhdiu warumiya bitayashu tashayuco cibaaradu ka cabiro waa nin sida kale u run badanee laakiin akhdaya macnaa xifdigiisuma fiicno weeyo akhdaa way kaba dhacdaa tashayucna waaba lagu sheegay bal waxaan leenahay kolley aymo kala duwan oo dee daciifisay way jiraan wax tawhiiqiyeyna cijri oo kale imaamkaa la idhaaho ayaa isaguna waa hiqayli dahabina wuxuu ka cabiraa suwaylixu lxadiie calى kuli xaalin kitaabkeena muslim xadiidkan buu ku leeyahay xadiidkana waa mutaabaco maha xadiidu isagu ee usuula waa kaa dadka aimada ah ayaa xadiidka warinayay acmashna kaba wariyey abu mucaawiye hadduu yahay iyo wakiic ibn اjaraax oo kale iyo jariir ibn cabdilxamiid iyo ciise bnu yunus iyo bal matala qolooyinkaas isaga markaa waa mutaabaca dee kolley mutaabacaadkana dadka laga wariyo dee waa ka mid weeyaan oo dadka caynkaase aan xifdigoodu buurayne isagoo aan lagu sifayneyn ina daciif adag dacfigoodu aanu adkayn dee mutaabaca iyo shawaahid way usoo badaano markaa tiibuu kaba mid yahay iyadoo cid tawsiiqisana ay jirta baan leenahay ta labaadna waa halkan waxa uu leeyahay muslim waa meeshuna waa mutaabaco كل عن الأعمش بهذا الاسناad نحو xadيiث أbي معاaوية وفي xadيiث عيسى عن الأعمش عيسى بن يونس xadيiثkiisa waxaa ku sugnaa عن الأعمش عن شhقيق قال سمعت حdayفة يقول intan wuxuu soo celiyey markii hore haddaan eegno أبو معاaوية iyo xadيiثkiisii waa xadثna الأعمش عن شhقيق عن حdayفة marka riwaayada ciise bnu yunus ba halkaa maxaa ku sugnaa can shaqiiqin qaala halkii can xudayfata bedelkeeda samictu xudayfata yaquul waxadaana bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan can jaamic bn abi raashidin wاlacmashu can abi waa'ili can xudayfata qaala qaala cumaru kale waa xadiidkii hore oan kaba soo baxnay waxaa raggii hore inoogu soo biiray sufyaan ibnu cuyeyno acmash ka warinaya laakiin sheekh labaadna wuu soo kordhiyeyo waa jaamic bn abi raashid ninkan la idhaaho hiqo oo sikaaru taabiciina acmash la dabaqo ah marka sufyaan baa wuxuu ka wada warinayaa jaamic bn abi raashid iyo acmash cimaarada i taalana xadaana sufyaanu can jaamic bn abi raashid wlacmashu ay waxadaana alacmashu dee sufyaan hadalkiisii weeye can markaas isagune can abi waailin de malaa daahirkuna haddii laisku cadfo sida dee musnadka xumaydiho kala dhacday halkan can jaamic bn abi rashidi وsulayman alacmashi can abi waailin calى kuli xaalin waxa weeye sufyaan ibnu cuyeyna xadiidka ka wada warinaya jaamic bn abi rashid iyo sulayman اlacmash labadooduna abi waail bay ka warinayaan acmashna waa markii horeba raggii hore ninkay kaba wariyeen jaamic bn abi rashid oo iqaon baa inoogu soo biiray can xudayfata qaala qaala cumaru man yuxadiثuna can اlfitnati wاqtasa uu dabagalay raad guray weeyaan oo macnaha raacraacayaal xadiida xadiidkii binaxwi xadiidi maqtasana waa sufyaan ibnu cuyeyna raggii hore dee shanta ahaa buu sheegayaa xadiidkoodii mid lamidoo siyaaqi aynu kaba soo baxnay abu mucaawiyana uu siyaaqa lahaaya kii oo kale ayuu wariyey waa kaa imakaan kaba soo baxnay bal xadiidka halkaasaan kuga dhaafayna imaam nawina raximah llahu tacaala waayo xaaleeyey un sabaqa sharxu fii awaakhiri kitaab aliimaan oo laftina kama qaban marka وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن xاtimi qaala xadaثna mعاad بن mعaadi qaala xadaثna بن cawni waa imaamkii cabdاللahi بن cawn عan محamedi waa ina sirin qaala wuxuu hi qaala jundub jundub iبn cabdالlahi بn سufyaan kol kolna awowgii baa loo tiriy ata jundub iبn سufyaan la idhah waa صxaabi ayaa wuxuu yihi jiئtu waxaan imi yowma اljarcati ama yowma اljaracati waa makaad magicii iyadoo ra'da la fadxiyo iyo iyadoo la reebo fadxadana sheekhu leeyahay isagaa aada u mashhuura iyadaana fiican oo markaan idhaahno yowma aljaracati waa meeshaa jaraca maalinteedii waa maalintii halkaa la iskaga hor yimi ayaan imi waana meel kuufo aan ka dheerayn oo magaaladii xiiro la odhan jiray nimankii manaadirada ahaydna caasimada u ahayd dariiqeeda mala kuba taalay waxaana arin kolley uu ahaa waaba in de halkan qisadii sheekuna shaarixuna u yar ishaaray un ama de waa u isha u sheegay baan leeyahay de kolley iyaanu bastininba matniga xadiidkana inooguma soo socoteen waktigii kuufa markii la dhisay waxaa dee isagu dhisayba markay muslimiintu degeen qaadisiya dabadeed sacd ibn abi waqaas isagaana amiirkii cumar ama amiirkii dee waxa weeyaan ahaa beledkaas iyo manaadiqadaas isagaba ahaa ugu dambeyn kolley waa la bedelay oo waktigii cumar ba dee kolley arrin aynu hore kitaabka uguba soo maray kitaabu salaad iyo waxyaala saasa bal waxa weeye cuhmaan markii uu yimi ee cuhmaan khilaafadiisii ayaa waxaa kuufo wali ka noqday nin waliid ibnu cuqba ibn abi mucayd cuqbat ibn abi mucaydna waa ninkii dee qureysheed ee kolley rasuulka ilaahayna dadkii aada iyo aada uga soo horjeeday dhibta badnaa kaba mida bederna lagu dilay weliba sabri baa lagu dilay isaga dadkii la qabtuu ahaa laakiin naftiisii badnayd baa rasuulka ilaahay uba dilay markaa weliid inankiisa oo waxa weeyaan cuثmaanna xaggooya ay ka walaalo ahaayeen ayaa waali ka noqday markii dambe adigu haddana kolley liamrin maabuu cuثmaan u casilay oo kuufa loogaba qaaday cuثmaan baa wuxuu soo diray nin saciid ibn caas la idhaaho yaxya ibnu saciid kolley aynu hore usoo marray baa aabihii ahaa ninkaasuu soo diro oo nisna reer bani umaya ah reer kuufa ayaa hor joogsaday oo markaasay meeshan yimaadeen waaligiina waa yimi isagu cusmaan uu soo magacaabay halkaasay ka celiyeen iyaguna dee hubkoodii baabay soo qaateen oo kuwan dagaal bay diyaar u ahaayeen oo reer kuufa markay celiyeen uu ku noqday isagu madiina cusmaan yihi maxaa doonaysaano waxay weydiisteen inuu abaa muusa alashcari waaligooda ka dhigo cusmaan nastii buu yeelay oo abaa muusa alashcari baa sidaa markii dambe waali kuba noqday haddaba waa markaasoo iyaga reer kuufa oo soo baxay oo diidan waaligan soo socdaana meesha yimaadeen dee waaligii oo kale xashi ay la socotaana isnana waa yimi haddii arrinku taas bay ahayd maalintaas weeye yowm aljaraca jitu yowm aljaraca kolley halkana sharaxa waa inooguma sugan yahe laakiin magacyada aan sheegay ninkan ku ahaa iyo kuma sugno imaamku muu soo qaadina faida rajulun macnaa meeshii buu yimi meeshana de waa meeshan ay warmahoodiiyo way wataanba silaaxoodiyo inuu soo galo way diidan yihin taas oo haddii dee uu ay iskuba dayaan waa in dagaal dhacay markaa meesha dee la tasawuraya faida waaba rajulun nin wuxun baa un arkay meesha oon ugu imi nin jaalisun fadhiya faqultu waxaan i malaa wejigiisana buu hubsan ninka waktigaas dee kolley ina saxaabiga nin qarsoomo ma ahayn isaguna waaba isla beled isla saxaabi bay ahayn oo kolley waa malaa markaasu ama ka durugsana ama aan wejigiisu hagaaguu muuqan markaasaan yihi bu ihi layuhaaraqana alyawma haahuna dimaun laamtu waa ti almuudica lilqasam wallaahi baan ku dhaartee layuhaaraqana kalley ficilkan waa ficil iska yar naadir oo asalkiisu araaqa ayuu ahaayo dee taas markaa layuraaqana alyawma laakiin halkii hamsada ayaa ay taa dhacday markaa ay hadani timi kolkol labadooda waa la kulmiyaayo dee ta iyadna sidee yar markaa qiyaaskii la yaqaanay khilaafsan ee bal layuharaaqana waa la daadin doonaa waan u dhaaranaya alyawma haahuna dima dee waa wadcigii suu arkayey halka niman baa jooga reer kuufoo soo baxo warmahoodii iyo hubkoodii soo qaato bal nin madaxa samaystay oo dee meeshii cod xaggii kale de cid baa kasoo socota de weliba khilaafo dawladdii kaba socota de ama khariifkii muslimiintu uu soo magacaabay oo isagana ay wax la socdaanoo dee kolley ciidankii ama ciddii de meeshii way jirayaan haddii arrintii ay qir iyo qir noqoto de waxa weya lakala bixi waayena kolley dagaal baa la arkaa ama la filayay inuu dhaco tiibuu kuba dhaarto o wuxuu hi wallahi baan ku dhaartay halkan maanta oo wadcuusuu yahay tawaturkii badnaaya jiray dhigyaa daadan doona faqaala daka rajul ninkaasu baa yihi kala may wallahi baan ku dhaartee macnaa laa yuraaqu fiiha dima maanta wax dhiigoo daadanayaa ma jirto welina da arrintu way adagto waa taas laishor taagan yahay markaasaan guuri sida waa dhaartay kana waa dhaartay qultu waxaan idhi balaa wallahi maya waa dhig waa la daadin doonaa dhig baa daadan doona maanta isaguna wadcigu ka dhaqaaqaya ninkiina wuxuu ku celiyey kala wallahi maya arrinku saa ma aha wallahi laa yuraaqu fiiha fii hada alyawmi dima halkan iyo meeshan wax dhigoo lagu daadinaya ama dhig kuma daadanaya ma jirto dagaal kama dhacayo waan ku celiyey bui haddaba qultu balaa wallahi isaguna waa ku celiyey markii dambe u yihi wuxuu yihi qaala kala wallahi inahu anaa shaniye arrinkan aan kuu sheegayaa inaan dhigi halkan ku daadanayn lixadiidi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam waa rasuulka ilaahay xadiidkiisii oo xadaanihi waa igu warramay waa suurtagal dee waaba daahirba in dee xadiid khaasa oo in maalinta caynkaasa aan dagaal meesha ka dhac ahayn uu hayay xudayfa saxaabigii xudayfa weeyaan saaxibu siri rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam in ahayd umuurihii ogaayo dee cusmaan dilkiisa dabadiyo waxyaalaha in dagaalka iyo wuxuu ay kaba bilaamayeen intaa ka horeysa inaanay wax dhacayn waa kan cumarba ku lahaa adi iyada albaab xidhan baa idiin dhexaysay inuu taas ay tahayna waa ixtimaal imaka ee wuxuu yihi waaba xadidka rasuulka ilahi baaba igu warramay qultu waxaan yihi bu ihi jundub baa odhanaya bisa aljaliisu lii anta mundu lyawmi bisa macnaha waxaa xumaaday aljaliisu waa ruux lala fadhiisto oo li aniga ii sugnaaday adia de anta almaqsuusu bidami anta wy adaa uxumaaday weya manaa ruux saaxiba ruux jaliisa oo dee aniga saaxiibii noqda amaan laba fadhiisto maanta de waa ruux ka ugu xun baaban ii tahay mundu lyomi munduna kolley de mundu iyo mudna waa laba midba sida dee aimada naxoodaba ay soo qaadaan bal matiga ibnu malikna way kuba sugantayda ama khulaasada way kuba sugnayde haddii waxaan ay gashee lagu jaray jaraysaa uu wax tegay yahay markaa bimacnaa min bay noqotaa oo haddaan idhaahno imika mundu yawmi اljumucati yawm اljumucana markaa ma joogna waa maalinna dhaaftay macnuu wuxuu noqonayaa min yawmi اljumucati waana matiga alfiyadaba haddii laakiin uu wuxuu yahay xuduur ama wax joogo markaa yahay bimacnaa fi bay noqotaa oo macnuha fi bay noqotaa oo markaa maxay noqon maantana imaka markaasay joogeene mundulyomi waa fi hadalin fi lyomi wey fi hadalin maantan waxa weeyaan dee ilaa ruux ma ilaa maalintan ama fi hada lyomi jaliisii ah adaa uxunba muxuu taa u leeyay tasmacunii waad imaqlaysaa ukhaalifuka oo waad imaqlaysaa ukhaalifuka anigoo khilaafaya والحاaل قad سمعت ad مqشhay xadيiثka min رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فlا تناaني anigaba nahy mعنaa وuu leeyahy de jليسka طaيبkii markii ugu horeysay dhaartayba wuxuu odhan la warmaya xadيiث rasuul baa jirta arinku saa weeye waxbaha dhaaran taasoo kale adiga waad maqlaysaa anoo ku dhaaro intan ku dhaarto aan ku khilaafayo oon ku khilaafayo haddana igama nahiyayse igama joojino wuxuu baad leedahay may arrintu saa ma aha deetana wuxuu haysay ijtihaad iyo ra'yi iyo wixii u muuqday isagana waa wixii u muuqday un marka dee waxaad ii tahay buu leeyahay maanta jaliis aan fiicnayn baad ii tahay taas buu yidhi nusqooyinka sida uu sheekhu leeyay nusqooyinka khaasatan dee bilaadii sharqiga kuba sugnaayee muslim ee muctamadkaaba wuxuu leeyahy ukhaalifuka waana tan ku laqbeeyey qaadiciyad baa isagu sheekyadoodii riwaayadooda guud ahaan wuxuu soo naqliyey halkan uxaalifuka halkan khada bedelkeeda uxaalifuka markaa taas waxaanu isagu raajax yeelay oo kolley malaa qaadiciyaad labaduba wuxuu leeyahay waa saxiixe laakiin tan muhmalada ayaa adharee bal waa siduu qaadiciyaad raajax yeelaye uxaalifuka macnaa waa dhaartan muxaalafadii weeyaan kolley labadaba mufaacaladu waa labada dhinac way iskhilaafsanaayeen ama way isla dhaaranayeen oo kaleo waxaad imaqlaysaa anigoo dee kolba dhaar ku celcelinaya adigoo dee kolba dhaartaadii ay dee jawaabteediiba tahay kula dhaaranayaba ama aan dee waxa weeyaan arrintan dhaartan aan ku noqnoqonayo haddan imana diidayso war ha dhaaran imalihid imaad odhan oo dhaartaygamaad joojin arrinkaana rasuulka ilaahay ka maqlaydna waa jiray de haddaad jaliis tayiba ii tahay waad iga joojin lahayd buu leeyahy uma qultu waxaan idhi isagaa odhanaya waa jundub ma hada alqadabu cadhadani maxay tahay isagii baa isleh de waa cadhoodayna arrinkanna war cadhadani maxay tahay isagaa isweydiinayo adigu ujeeddadu waa cadhadii uu cadhoodaye bu u arkay haddana inaan dee laga roon yahay oonay habbooneyn inuu cadhoodo markaasuu leeyahy ma hada alqadab imaam axmed oo xadiidka la wariyey muslim ayaa wuxuu ihi ma lii walilgadab waa cibaaradii waa tana inoo fasiraysa maaha inuu isagii ku leeyahay cadhadanaad cadhaysantahay maxay tahay ee isagii baa leh waa maxay cadhadan aan cadhaysnay aniyo cadho maxaana kala galay maxaa iga cadhaysiinayaba taas buu leeyahay isagii baa taa isleh faaqbaltu calayhi isagii baan qaabilay wa asaluhu walxaal ana as'aluh anigoo weydiinaya oo bal arrinkii weydiinayo faida rajulu xudayfatu ninkii aanu iskhilaafsanaynee hadallada aan isweydaarsanaynaybaa malaa markuu kusoo dhawaaday ee wejigiisii hagaag u arkay waaba xudayfat bnulyamaan dee isaguna marka la eego xadiisu rasuulillaahi dan uu yihi xadaanihi waa ta aan sheegno inuu xadiid khaasa yahay waa daahirba oo san ah yoomka caynkaasa inaan dagaal halkan kaba dhacayn waana waxyaalihii uu sheegay isagaana inuu rasuulka ilaahay waa kii aynu soo maray casharkii inoogu dambeeyey in aan kuba soo jirnay rasuulka ilaah oo maalin dhan u khudbeynayay oo waxaa iman dooniyo waxa dhaci doono oo dhanba uba sheegay oo markaase laakiin dee waxa weeyaan dadkii beerhkaa laba joogay ay dhinteen oo dadkii markaas saa daraaddeed uu cilmigan gaarka uba yeeshay xadiid kaluu leeyahayna waaba jirta inuu yihi ruux kasta oo dee ama iman doono oo ciidankiisu saddex boqol uu gaari doono rasuulka ilaahay waa noo sii sheego bal magaciisa buu noo sii sheegay inuu yihi bal markaa waa umuurahaas weeya iyo fitanta baban laa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso xataa yaxsira ama yaxsura labada wejba dee min baabi daraba wanasara ficilku waa xasara un maadigu waa isla mid mudaarica ayaa siinta iyo kasradeedu iyo damadeedu ay timaada waa laba shuhura un kolle midna qiyaas ma noqonaya xataa yaxsira alfuraatu ilaa furaad ka faydmo can jabali buur min adahabi dahaba furaad waa webiga dee macruufka bilaada turkiga ayuu kaba soo baxaa kolley sham adraafteeduu soo maraa marka dambena waa kan ciraaq uga dambeeyo kuufada baabuu maraa ugu dambayna meel dambe ay ku kulmaan isaga iyo dajuloy dee shadal carab wada noqdaan haddaba webigaas ayaa ilaa webigaasi ka faydmo dee ama ha noqoto markaa dhinaca ciraaq ha noqoto dhinaca sham iyo haba noqoto makrajkiisa haba noqoto waa webigaasi un kolley dhammaantii haba noqota ama meel kaba mide ilaa kolley waa meel qeyb kaba mida ilaa uu ka faydmo can jabalin markaas buur markaa uu kaba faydmo qiyaamadu ma dhacayso xadiidkii anay nooguba imanaysa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qale xadaثna yعquب yعnي بn cabdالرحمن الqاriya عan سhayli عan abihi عan abi هurayraةa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم qaala laa taqumu saacatu saacaddu ma dhacayso saacaddu dee kolley waxyaalo ka horeeyay leedahay ashraad bay leedahay weliba kuwan kuwo kasii waaweyn baa dee jiraya oo ashraada waaweyn oo kaba sii dambaysa ilaa waxyaalaheedaa la arko saacaddu ma dhacayso lama odhanayo hun dee saacaddu imaka waa intaasoy ay beri dhacda ama sanadan dhacda ama bisha dambe dhacda ama taasi taasi iyada ma jirto ashraada iyo calaamaadka ay leedahay ilaa ay wada dhamaadeen rasuulka ilaah saadiq almasuuqu kaba warramay maha qiyaamadu inay iska dhacday markay timaadaha fajay ula dhiman ay u dhici cid ogna ma jirto waktigay dhacayso ilaahay aan ahayn subxaana watacaala laakiin waxay leedahay muqadimaad iyo taas oo kale oo waxa la yidhaaho dee imaka ama sanadanay dhacayso ama kal dambe ama taas ama taasi ma jirto waa waxyaalahan ilaa ay dhacdo ilaa la arko qiyaamadu ma dhacayso macnaa intaanay qiyaamadu dhicin ayaa umuurahani muuqanayaan maxaa umuurihii kaba mida waa xataa yaxsira ilaa uu faydmo macnaa yankashifa waxaan kaba dhigayna dee laazimba alfuraatu webigaa furaat can jabali buur min dahabin dahab ah buur dhan oo dahab waa farabadni wuxuu ka qabiye weynida ayaa biyihii baaba kala tegi biyihii baaba guri waxaa ka soo bixi meeshii buur dhan oo dahaba kaba muuqan markaa dahabna dee waa la jeclay yaktatilu naasa ay isku dirayaan dadku caleyhi isaga korkiisa korkiisa dee ninkasta isagoo isla wax kaba hel lagu dagaalamayo fa yuqtalu waa la dili min kuli miati boqol kastaba tiscata wa tiscuun sagaal iyo sagaashan wayaqulu kulu rajulin markaa maxaa badbaadaya boqolkii ruux keliya kaa badbaadi keebuu noqon dee ruuxa meeshaa taga marka dee bal arrinkan boqol meelood aan u qaybino waa jus boqol meelood kamiday badbaadadiisu noqonaysaa waa jus boqol meelood kaba mida ayay sagaal iyo sagaashan waa halistaas iyo khatartaas iyo in la dilo waa juskaas keebuu noqon markaa juskaasi wayaqulu kulu rajulin nin kastaa wuxuu odhanoo minhum iyagi kaba midi lacali waxaawad mudnahay akunu inuu noqdo ana anigu aladii ki anjuu nabadgelaya oo inaan anigu ka nabadgala noqdo ayaaba laga yaabaayo dee wadamacaaso wixiina waa doonayay laakiin dee cid wax ka heliba waa yartay ruux badbaadaana waa yaraanayaaba weli axaadiidu way noo socotaa xadiidkan abi hurayre mooye saxaabo kaloo iyaguna xadiidka naftiisa wariyey na way noo dambeeyaan sida xadiidka ubay ibnu kacab oo kale dee kolleyna markaa waan is wada raacinaynaa un bal arrinkuna waa shay qayba rasuulka ilaahay kaba warramay imaka daahirkana kama kaxaynayno ma odhana wax kalea looga jeedaayo waa kansigan madow oo batroolka iyo waxyaalo taasa kuma fasirayno ee waa wax laakiin de wax imanaya un qurba qiyaami saaca iyo waqtiyadaa dambe un ay imanaya weeye cibaaradana lacali akuna ana aladi anju waa anjudo daahirka wuxuu ahaa iyadoo ismigan mawsuul la eegayo in la yidhaha ana aladi yanju inay aladi waa kaa waa isaga wixii u laamayana dee qiyaam ahaan buu ugu laamaya aladi yanju laakiin waxaa la ilaaliyay maka haddii lafdigan aladi la ilaalinayo yanju bay ahaan layde anada ka horeysa ee mutadaa ayaa la ilaaliyo ana aladi anju horeyna usoo marnay sida dee kolley maqaazi baan kuwa soo marnay khaybar oo kale cali ana aladi samatnii umii xaydara waayo waxa weeyaan inay anadaba muraacaadkeedii ana aladii samathu umuhu iyo taasay ahaan layd haddii aladiidan la ilaalinayo oo dee wixii bal matalan siyaaqeedii lagu soconaya tana taasun maana wax dee labaduba way jiraan luqadii iyadoo bal matalan ismigan mawsuul haddii markaa muraacaat lism mawsuul markaa yanjubay ahaan layd iyo dee tan lafdiga hore ana وxadثnي أمyة بن بsاm ama بsاm qال xadثna يزيد بن زريع qال xadثna روح روح بن القاسم عن سhayل عن hda الاسناaد نحو وزاد wuxuu زiyaadiyey faqال أbي oo ujeedadu markii horeba سhayل بن أbي صالح xadيiثka waa laga wariyey يعqوب بن عaبدالرحمن baa ka wariyey maantana روح baa ka warinaya xadيiثkuna waa kii hore un markay laga marفوuع ahaan ziyaada la socoto bhada isnaadi naxwi horta xadiidkii hore naxwigii wazaada laakiin wuxuu ziyaadiyey isagu faqaala abi suhayl baa wuxuu yihi aabbahay baa yidhi in ra'aytahu falaa taqrabana war hadaad gaadho macnaa waktigaa aad gaadho ood aragta kansiga haw dhawaado waayo ruux badbaadayaa mama jirta de dabacyaanu ku gelin waa taasoo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan baa ku dhamaanaya iska daa inaad tagtaba ee haw dhawaanin buu ku yidhi haddii aad aragtood macnaa soo gaadho arrinkaasi adigoo nool uu yimaado aabihii baa isaga kuleh faqaala abi in ra'aytahu yaa suhayl macnaa waa markaa uu furaad ka faydmayo dahab kaa badan falaa taqrabanahu xadaثna abu mascuudi sahl bnu cثmaan qaala xadaثna cuqbaة bnu khaalid الsakuniy can cubaydالlahi raggan waa soo wada maray dhammaantood cubaydالlahina waa cubaydالlahi bn cmar can khubayb bn cabdالرaحmaan can xafs bni caasimi cubaydاlahi awogiina xafs bn caasimkaasi waa cubaydاlahigan awowi waa cubaydالlahi bn cmar bn xafs can abi hurayrata qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm yuushiku wuxuu u dhowyahay alfuraatu webigaa furaat an yaxsira inuu ka faydmo can kanzin kanzi min dahabin dahab ah markii horena can jabalin baynu soo aragnay makanaa can kanzi xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhahaa raximah llahu tacaala kanzi waxaa looga cabirayna dee markaa waa qabla an yankashif waxaa qarsoon buu ahaa kanzi buu ahaa waa qabla inkishaafi kanzi jabalna waa likarati dee markaa uu faydmuu muuqdo badnidiisa iyo tiibaa deete jabal looga cabiray kanzina waa xaaladiisa hore qabla linkishaaf siuu ahaa faman xadarow ruuxa xaadire waqtigaa joogay meeshaa taga falaa yaakud minhu shayan waxba yaanu ka qaadan sababta waxa weeye waxa kasoo gaadhaaba e waxa weeye waa naadir buu noqon inuu wax kaba helo oo waa kaasoo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan baa dhimanaya waxa badbaadaaba yaraanaya e iska daayo waxba yaanu danac kaba gelin waxba yaanu kaba qaadan naftiisa iyo waxyaalaha dee badbaadadiisa ayaa waxa weeye iyo dee si uu badbaadi lahabaa kaba horeysa taa helitaanka uu hele xadaثna sar بن cثmaan qal xadaثna cqbaة بن khaalidi can cubayd الlahi can abi الzinaadi can cabdالرaحman اlacraج can abi hurayrata waa xadiidkii aynu horeynu kusoo bilownay baabka markii hore cubaydالlahi baa laba sanad yeeshay markii hore maxaa imika soo maray can khubayb can xafs can abi hurayra imika cubaydالlahi wuxuu kaba warinaya waa isaga une can abi الzinaad can cabdالرaحman acraج can abi hurayrato de min aصxi asaniid abi hurayra ka dambe qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm yushik الfuraat an yaxsira can jabali min dahabi faman xadarahu falaa yakud minhu shayئa xadaثna abu kamili fudayl bn xusayni wa abu macnin الraqaashiyu zayd bn yaziid horen isna usoo aragnay walafdu labi macnin qaala waxay idhaaheen labadaasba lafdigana lakiin abu macnin baa leh xadaثna khaalid bn الxaariثi qala xadaثna cabdالxamiid bn jacfari qaala akhbaranii dhamaan ba waa soo wada aragnaan leeya cabdilxamiid ibnu jacfar waa ibnu jacfar ibn cabdillahi ibn اlxakam aabihiina isaga waa atbaacu taabiciintii waa saabica aabihii oo iqo ahna waa jacfar ibn cabdillahi ibn اlxakam oo waa taabiciintii dhexe can sulaymaana bni yasaarin can cabdillahi ibn اlxaariث ibni nowfalin qaala markaa markan jacfar ibn cabdillaahin idhaho waa taabici sulaymaanna waaba fuqahadii madiine ee toddobada ahayd buu ka mid iyo waa taabici cabdullah ibn اxaariث ibn nawfal ibn xaariث ibn cabdilmuطalib waa ahlu beyti rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam aragti buu leeya waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay in xaariث oo aabihiya iyo awowgii nowfalna waaba iyaguna saxaabadii nowfal malaa waa reer dadkii reer cabdimuطalib wixii kaba islaamay ama reer bani hashim ninkii ugu daaweynaa weeye adeeradii uu ka daaweynaa waa nofal ibn اxariث ibn cabdilmuطalib weeyaan waayo xamze iyo dee way adeer bay u ahaayeen iyo bal matala xamze iyo adeer bay u ahaayeen haddaba cabdاللahi بن الحارث بن نوفل iyo cabaas iyo waa markaa waxaan lena aragti bu waa taabici weyn baan leenahay waa dabaqadii ugu horreysay taabiciintay noqonaysaa markaa saddex taabici baa israacsan waa intan uga jeede qaala wuxuu yihi markaa cabdالlahi بن الحارث kuntu waxana waaqifan mid taagan maca ubay bni kacbi waa sayid اlqurا صaxaabiga jaliilkaa ayaanu la taagnaa faqaala wuxuu yihi ubay baa odhanaya laa yazaalu naasu dadku kama suulayaan mukhtalifatan mid isweydaaranaysa iskhilaafsan inay tahay acnaaqahum luqumahoodu fii dalabi اdunyaa addunyo dalabkeed oo acnaaqii wuxuu ay halkan kuba fasireen waa aru'asaa walkubaraa culimadu kasoo naqlinaya waa kuwoodii madaxda ahaa kuwoodii dee horkacayay waa kuwoodan dee dadku ay daba socdaan addunyo haddii dee madaxtinimo la doonayay haddii xoolo la doonaya haddii wax kale waa adduunyo doonune inay iskhilaafsan yihiin acnaaqdii markan kuwa kuba fasirno waa adduunyo dalabkeeda iskuba khilaafsan yihin dadku kama suulayaan haddii acnaaqdii laba daayo luquntiina waxa weeyaan un dee waxaa loogaba jeedaa min tacbiir ljus wairaat lkulia waa shaksigii ama waa ashkaastii luqumahan lahaa ee waana maxalu tadaluc marka dee idhitaag iyo damac wax la damcayo maxalkeed weeyo adugu waa macnahaasuna inay isku khilaafsan yihin waa adduunyo dalabkeed ri'aasa ha noqoto ama xoolaba ha noqote qorta waxaa idhi ajal ha oo dee arrinkaasi waa wax jiraya iskhilaafkaasi ajalna waa bimacnaa nacam wasan iyo macnaba qaala wuxuu ihi inii anigu samictu waxaan maqlay waxaa odhanaya ubay rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaquul xaalu ku qowlayo yuushiku furaatu furaat wuxuu u dhow yahay an yaxsira inuu kaba faydmo can jabalin min dahabin buur dahaba inuu kaba faydmo ayuu u dhow yahay faidaa samica bihi faidaa samica hadday maqlaan bihi ay waa de furaatoo dahab kasoo dhex baxay annaasu dadku saaruu ilayhi xaggiisay u kacayaan oo dee ninkasta isagoo isleh waxaad ka heshid dahabkaas fa yaquulu wuxuu odhanayaa man cindahu dadkii iyaga marka horeba webigu ag marayay ee meeshaa deganaa ma ku dhawaaba waxay odhanayaan na dadkii kalaa markay maqlaan baa lagu soo xaggiisa loo soo kacaya iyadoo wax la doonayo o la doonaya wax laga helo waa dad kaba dhaadheera oon meeshiisa kuma dhoweyn lain tarakna naasa dadka haddaan kaba tagno ya'khuduuna xaal ay qaadanayaan minhu isagoo dadka dabadaa ka yimi haddaan ku dayno on ku eegno dee ay waxaan gurtaan layudhabadna bihi waa lala tegi kullihii dhammaantii waxba laynoogama reebayo waan ka qadaynaaba markaase iyaguna dee dagaal dadkii bay la dagaalamayaan oo qaala fayaqtatiluuna way dagaalamayaan calayh fayuqtalu waa la dili min kulli miatin tiscata wa tiscuuna boqol kastaba sagaal iyo sagaashan ayaa lagaba dili dee markaa wax badbaadaaba hoo yaraanaya waa boqol kiiba ruux ba kaba badbaadi kaasna muxuu kuba intifaaci kol haddii dadkii intaas leeka ba ay waxaas ay kaba hadheen macnaha waxa weeyaan ha u dhawaadin oo fara kaba qaado wataan xadiidka kuba soo maray xadiidkuna waxaan leenuun oo waxyaalihii qeybka ahaa ee rasuulka ilaahay kaba warramay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax badan oo qeybkaas oo kaba warramo waqtigii isagoon muddoba sii mootanayn la arkay iyo beryo ka dambeysay waxyaalo la arkay way jireen wax weli dee waxa weeyaan aan weli la aragna way jiraan bal umuuraha rasuulka ilaahay laa taquumu saacatu odhan dee bar dambeeya iyo bar laba arkayna intaba way jiraan oo wixii aan la aragna saa kuwii loo ar dhacay ee la arkay loo arkay ay u xaqiiqoobeen ayuunba iyaguna u xaqiiqoobi doonaan taasna shakiinagagama jiro laakiin dee weli makatan akhbaarta iyo wararka kuma hayno un weeye iyo taariikhii arrintan oo kale inay dhacday waxaan leenahay waxba ma fasirayno oo wax kale kuma awilayno waayo waxyaalo badan baa dhacda marka wixii dee inta la idhaa maya wasan waktiga wax aadiba markaa joogo inta lagu awilo marka dambe wixii waktiga uu dhaafo arrinta ay noqoto inaanu wixiiba dee saa ahaynba taasa ay dhacdeen markaa taas imeeye waxaan leenahay marku sidiisii ah sidee imika inoo mid inoo dambaysa dab uu sheegay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in ard alxijaaz kaba soo bixi doono oo kale oo weliba tan uu kaba cabiray maalan qiyaamadu ma dhacayso oo rasuulka ilah yihi xataa takruja naaru min ardi اlxijaaz tudiiu acnaaq اibili bibusra bal taas oo kale way inoo damaysaa insha allah casharada inoo dhow baanay noqon doontaa bal waan arki doonaa maxaa dhacaya dee waktigiyada waxaan la soo maray oo dhacay waxaa la arkaa rasuulka ilaahi dabadi isagoo lix boqol iyo de malaa afartan sanood mhijir dee adigu wafaadkiisii ay kaba dambeysay ayaa la arko si u tilmaamay si u warramay u dhacay marka waxaan weli la aragna ama aan dhicina wax dhici doono xadaana abu kamil fudayl bnu xusaynin may qaala abu kamirin abu kamil wuxu uhi fi xadiidi aag inay fudayl ibnu xusein iyo abumacnin baa xadiidka wada wariyey oo muslim kaba wada wariyey in yaroo ziyaado laftigiina wuxuu yihi abumacnin baa leh aynu imika aynu ka soo baxnay ziyaado yaroo abu kamil lahaa buu inoo sheegaya wuxu uhi muslim qaala abu kamilin fi xadiidihi qaala waqaftu waan istaagay ana aniga iyo waxaa odhanaya hadda waqaftuna nin kale qaalada faacilkeedu waa cabdullaahi bn xaari ibni nawfal weeye isagaa ka warinaya ubay marka muxuu yihi waqaftu waan istaagay ana aniga iyo wa ubay ibnu kacbin fii dili ujuumi xasaana waa xasan ibnu thaabit qalcadiisii ama xusnigiisii harhkiisaanu joogsanay oo markan uu xadiidka lahaa laa yazaalu naasu mukhtalifatan acnaaqum fii dalabi dunya xadiidkan rasuulka ilaahi u ka maqlayna uuba sheegay ayaa madiinay joogeen weliba madiinana waxay ka joogeen ujumka ama udumka iyo xusnigii xasaan harhkiisay taagnaayeen intaa weeye ujumna waa jamcu aajaam waxay la mid tahay dee udum oo jamcu aadaama waa isla wasan waana isla macne waa meesha qalcadda ah oo xasan ibnu thaabitna dee kolley ujum ama udum macruuf ahaa ayuu lahaa waana kii laba geliyey maalintii khandaq dumarkii iyo caruurtii iyo kii lagu xareeyey dee intii ay muslimiintuna ay gaalada markay soo gaadheen la hor joogayba weeyaan oo xisnigii faaric lo odhan jiray qaala abu kami waqaftu ana waubay bnu kacbin fii dili ujuumi xasaan xadaثna cubayd bnu yaciisha وaisxaaq bnu ibrahima walafd lcubayd qala xadaثna yaxya bnu aadam bn sulaymaana mawla khaalid bni khaalidi qala xadaثna زuhayr waina mucaawiya عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم كلey سندka waan soo wada maray عubayd بن يعيشhna yaanu badnaanin be hore inuu soo maray dahabi baa wuxuu kusoo نqliyaa ترjamadiisa uu ku leeyay kitaabkan sيr أعلاm نبلاء waana mujaلadka kob iyo tobnaad ba kolley ترjamadiisu tahay khaطibna waa soo naqliya kitaabkiisana aljamic liakhlaaqi الraawi وaadaab الsaamicna waa kusoo naqliya waa qiso na waa ihtimaamkoodii cilmi se dee fikirkoodii iyo waqtigoodii iyo waxyaalahaasba cilmigii iyo dalabkii iyo qoritaankii suu qaabtay say waqtigooda dee ay ilaalinayeen ay laxada dee waqtigooda oo dhan ba ay xafideen ay ka xafideen oo dayaax oo kale waana qiso qariiba inuu yihi soddon sandood habeen gacanteeda wax kuma cuninoo gabadh ay walaala ahaayeen dee mooyi malaaigtaasna way sag joogeen ayaa afka igu guraysa intaa xadiidkan qorayuu leeyay ujeedadu intaa yara uu cashaynayo ama uu afka waxgelinayo ayuu diidaya inay kaba dayacanto xadiidkii uu qoraye weye de waxaan inoo sahlane ayar inaan kitaab soo qaadana iska diyaarsanuna taase axaadiida aynu dhamayn lana iyo gacantooday ku wada qoreen bal waxaynu ka haynay de aan ka gaadhnaa ka daalacan karnaaba in yaroo kooban ay tahay de markan eegnaba xataa inta madbuuca waxa weeya waxay gacantooda ku qorayeen haddaba wuxuu leeyahay ishtiqaalkii uu dee gacantiisa uu ku qorayay ayaa tanu ku iloobayo markaasa iyadna de bal si aanu de markaa afka wax ugu guraysa kaleya arrinta waa de siyar si aan idin sheegaya way kuba sugan tahay iyo khadiibna jaamic liakhlaaq araawi waana ihtimaamkii waqtigood iyo dhowritaankii iyo ilaalintii waqtigooda ay xafidayeen inuu wax yara kaba dayacmo ay kaba xafidayeenba wuxuu yihi abu hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam manacat ilciraaqu ciraaq way manciday dirhamahaa dirhamkeedii oo kafiisahaa waa wixii dee raashinkeediiyo waxaa iyada u baxaye la keenaye ama kharaj ahaan loo keenaye ama jizye ahaan way hor joogsato way manciday waayo mancido way diiday inay wax soo dhaafaan kolley ficilku waa maadi laakiin waa wax dhici doona markuu noqday shay xaqiiqo ah oo dee dhici doona ayaa laga cabiray maadi sida dee ataa amrullahi falaa tastacjiluhu oo kale dee amarkii ilaahay waa yimi macnaa waa iman doonaa wey tanna way mancin doontaa wey ciraaq ciraaq waxay mancin doontaa dirhamkeedii waa lacagtii dee ay fidada isticmaali jireen iyo qafiiskeedii qafiiskuna waa mikyaal ama ay wax ku miisan jireen oo dee soon saac ah de laakiin waa wa ilaa labiyo toban saac buu qaadayay waa labiyo toban saaco waa mikyaal weyn buu ahaa waa raashinka iyo waxyaalahaasa dee waa iyagaa isticmaali jiray ilaa labiyo toban saac buu noqonayay way mancideen way mancin doontaa wamanacat ishaamu shaamna way manciday iyadna waa ti un way mancin doontaa shaamna mudyaha mudku waa sidii qafiiska oo kale waa mikyaal laakiin ka weyne iyadaa saddex iyo labaatan saac buu dee isagu qaadayay saddex iyo labaatan saac oo dee cuntadii iyo wa diinaaraha diinaarkeedii rasuulka ilaahayna waa mucjizaadkiisi xataa magacyada isticmaalayeen iyo waxyaalahay dee weelalkooda isticmaalayeen buu isagu macrifo iyo garashadaa u lahaa tii baan ku hadlayay mid kasta luqadoodii si oo qoom kastaba dee luqadooda ugulaba hadli jiray wamanacat way manciday misru masr irdabaha iyadna waa sirkii waa mikyaal iyadna macruufa kolley mudkan mudyigan mud mud maahe mudyigan reer shaam bay isku dhawaayeen oo ilaa afar iyo labaatan saac baa isaguna wuxuu qaadayey ama waasac noqonayo habay dhaahaan iyo wadiinaaraha diinaarkeediiba wacudtum waa laabanteen waa laabmi doonteen min xayu bada'tum meeshii aad ka bilaabanteen ha wacudtum min xayu bada'tum wacudtum min xayu bada'tum bal xadiid kolley wuxuu halkan u keenay waa fitantii iyo dee waxyaalihii rasuulka ilaahay qeybkaayoo kaba warramay waxyaalahan waan soo sheegnayba intay qaadqaadayaane arrinkan dee bal laba macnuu sheekhu halkan soo naqlinayaayo culimmadu ay kuba fasireen xadiidka mid waxa weeye waa barhkood siday yidhaaheen kolley labada arrimoodba wax waaqaca laakiin waxaad moodaa ka dambea raajixee ka hore dhulalkaas dee dad aan islaam ahayn baa deganaa markii la gaadhayna dadkii iyagu ahladima ahaa jizyay bixinayeen oo dee raqabadooda kharaaj bay dhulkani zake iyaguma bixinayaan zakadii muslimiinta lagama qaadaye kharaaj iyagaa lagaba qaadayey waxyaalaha lagaba qaado dee wixii halkaa laguma bixiyo mooyaane in badan oo kamidina bilaadii kale islaamkaabay gaadhaysa oo lagu intifaacayo dee bal kharaajkii iyo jizyadii iyo waxyaalahaasi madiine iyo waa taa laba keenayey marka macnuu meelaha caynkaasi way islaami doonaan dadkiibaa islaam noqon doona daar islaam bay noqon markaa dee tajizyadii dee meeshay kaba baxaysaa bal taa iyada haddii la idhaha dee markii horeba way dhacday walow dee dad badani ay harsamaayeen macnaha labaad oo imika kolley halkan yidhahaan waa ka asharkaa waxa weeye oo macnuhu uu yahay dhulkaas horta mid weeyaan oo mucjize rasuulka ilaahi mucjizaadkiisa iyo geeste ama mucjizaad baa kuba sugan iyo akhbaar dhowre ama mucjizaad dhowre horta horeen sheegaya waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dhulka caynkaasa bal qablalmanci intaanay waxaan mancin horteed ee inay waxyaalahaasi ka imanayaan diinaarkaasi ka iman oo dirhamkaasi kaba iman oo weel raashinkaa badan ee dhulka kaba baxa weliba barwaaqadii ay halkan dadka muslimiinta kuba intifaacayo kaba iman marka bilaad la furtay ay noqon waa warramiduu kaba warramayo tiina waa la furtayo waaba taa dee iyadoo sanado dabadeedba markaa la gaadhay dhulkaas la wada gaadhay kharaajkoodii iyo jizyadoodiina dadkii muslimiinta xataa kuwoodii reer miyigaha ay gaadhay oo kale oo way mancidayna waxaa ka horeysa inay dhulkaas wax laga helayo oo la furan doono taas rasuulka ilahi kaba warramay sidna way uba dhacday arrinta kale waa de in waxaas imanka markii hore yimi ee muslimiinta ay kaba heleen inay joogsan doonaan joogsigii waabatay kuba fasireen oo de in haddana ama ha noqoto markaskii dee waxa weeye amiweynaa islaamka sida madiine iyo waxyaalahaas inay ka dacdadeedii ay kaba baxaan oo iyagu waxoodii ay kuba ekaadaan ama say dhahaan dee gaalo iyo ama cajam haba noqoto iyo reer ruum iyo dhulkaa intay laba wareegaan waxay muslimiintu ka helayeen marka ay kaba joogsato dee kolleyna qaybo dhami taas way noqotayo waa wax laba arkay sheekhu ina kolley xadiid inoo dambeeyo dheerayn buu soo qaadayaayo macnaha dambe akidayaba waxaana ay tahay un waa waxyaalaha dambe rasuulka ilaahay kaba warramayo inay bilaadaasi dee saydaradii muslimiintaba ay kaba bixi dadkaa kale ay gacantooda geli saa daraaddeed wixii muslimiinta ay kaba helayeen bal matalan marka ay joogsan doonaan sheekuna wuxuu leeyahi hada qad wujida fii zamanina fi lciraaq wahuwa alaan mawjuud waqtigiisii waqtiyadii tataarka iyo waxyaalahaasi ay galeen baabay ahaydba oo tataarkii waqtigoodii ay dhulka ay qabsadeen ay laba wareegeen oo de waa wax jiruu leeyahy imakan boo taasi way dhacdayba ama dee akhiri zaman marka la eego fitantaa islaamkiiba meelo uu kuba soo ururo bilaadaasna ay gacantooda ka baxdo dadka ay gaalnimadii dib uguba noqdaan waqtigaa qiyaamadu ay dhawaato waa waxyaalo dhacayo bal adigu waa wixii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba warramay ama halkii aad ka timaadeen baa kuba laabanteen wixii dhulka a kaba helayseen haddaad joogsataan xaaladiinii hore tafaruqayn iyo waxla-aantiiyo tiibaa dib uguba noqonaysaa ama dee arrinkan yaraadaya sida xadiidkii aynu soo maray sheekuna kaasuu kala mid dhigaya bada-a alislaamu qariiba wasayacuudu kamaa bada oo xaaladaa dambe dib looguba noqonayo dadkii islaamka soo ururayo meelo kooban kuwa soo ururayo gurba dee sida gurbadii koobaad oo kalea iyo mid kaba darane ay iman doonto xaggii diinta ay noqon doonto de waa umuuraha adigu rasuulka ilaahay qeybka kaba warramayay salawaat ullahi wasalaamu caleyh shahida calىa dalika arinkaa waxaa markhaati ka a buu leeyahy laxmu abi hurayrata wadam waa si u xaqiiqsan yahay yaqiinsan yahay waa rasuulka ilaahay xadiidkiisii waa rumaysan yaqiinsan oo juz kastoo aniga ajzaadeeda kamidi arinkaa marag iyo markhaati bay kaba yihiin abu hurayra leh baab fi fatxi qustandiniya wa khuruuji dajaali wa nazuuli ciisa bni maryama wuxuu u baabaysan yahay qustandiniya furashadeeda la furan doono kale qustandiniya iyadoo yay ugu dambaysa shadan iyo qustandina oo bal matalan aan ya-daasi jirin labadaba way kuba dabdiyaan furashada halkaa laba furanayo iyo dajaal soo bixitaankeeda oo waktiyadaa iyada la furtaa dajaalna dabadeedun soo baxaya dee kol haddii dajaal soo baxana unazuuli ciise bni maryama ciise bni maryama soo degitaankii bal xadiidka waan arki doonaa insha allahu tacala xadiidku waa inoo soo socdaa qustandiniyana horta dee waa magaalada istanbul la yidhaaho ama islaambul laba yidhaahee turkiga ee waqtiyadii horena caasimadooda ahayd malaa markii hataa turkina waa anqara iyo uba raray dee anqaraa caasimadae laakiin magaalada markaskeeda tijaariga ee weyne qeybna ay dee kuba taalo dhinaca oraba inta badanna dhinacanaasi ay kuba taalo taas baa qustandiniya waana meeshii ahayd reer ruom mamlakadooda daartii mamlakodooday ahayd boqortooyadooday ahayd kaniise aada u weyneyd oo dee culimadaa horena ay dee tilmaamaheedi iyo sifaadkeed iyo sayaed ay sheegaana way kuba taalayba bal taasba weeye horta qustandiniya qustandiniya imakaan ogna dal islaama weeye bal waa dalkan islaamka ee muddana isagoo calanka islaam kaba siday waktigii ay cuhmaaniyiintu soo baxeen ilaa malaa dee qarnigan imikay naga tegay un qeybtiisii hore markii adigu waxa wey dagaalkii labaad adduunyada may koobaadda adduunyada dabadeed la suuriyey markaa khilaafadii islaamka ahayd ee dee ninkii ataturki la odhan jiray inuu soo baxayo taa dabadeed waa dalkii islaamkaba calanka uba siday haddaba kolley fatxigan imika halkan laga warramaya waa fatxi dambe weeye waayo waxaan ognahay muslimiintu xataa waktigii mucaawiyiya way dul tegeen duleedadeeda waxaa kuba aasan abu ayub alansaari hayaabo kuba aasan umay suurto gelin oo xisnigii adkaaya qalcaddii adkaaya suurkii adkaayay lahaayeen muslimiintu marar way tegeen umay suurto gelin laakiin sideed boqol iyo sideed iyo kontonkii hijirada ninkii la odhanayey dee mujaahidka ah ee maxamed ulfaatix la odhanayey kolley waa salaadiin ali cuhmaan dhowr suudaan baa kaba horeeyey de isago ninkaas ba ay u suurto gashay oo qustandiniye qabtay isagaa reer ruom ka saaray isagaana kaniisadii weyneyd ee ayaa sofiya masjidka u bedelay waa masjid bal xataa saaxibu taaj alcaruus iyo si u ahaaye waa tilmaamayade laakiin taas wal aanu ogeyn wixii dabadeed dhacay aanu ogeyn dee saasay ahayd oo bilaad islaam iyo daar islaam bay noqotay walow de markii dambe ninkaas mustafa kamaa la odhan jiray ama ataturki uu qabsaday masjidkii ayaa sofiya uu u bedelay dee mutxaf ilaa maantana weli kumay guulaysan qoladan dee imaka haysataa dee waxa weeyaan taas waayo waxa adag waa kolley dee say waxaan cilmaaniintani waxay deesatay iyo ninkaasay u taqdiisiyaan iyo waxyaaloha weli masjidkii in dee masjidnimo lagu soo celiya waxaan filaya weli may dhicin ayaa sofiya lahaa xaafid ibraahim maalintii la bedelo oo kale iyo ayaa sofiya xaana tafaruqu fadkuri juhuda kiraamin fiika saluu wasalamuu adoo bal shicirkiisii macruufkaa xaafid ibraahim waktigaas haddaba in bal taas bay ahayd oo dee bilaad islaam bay noqotay laakiin taa ma aha sideed boqol iyo sideed iyo kontonkii hijirada mala isaga shan iyo kontonkii baabu qabtay maxamed alfaatix isagaa qabtay oo nin dhalinyaro ana markaa waa ahaa markii dambena waa tii laba dhaafay ee duwal balqan iyo ilaa dhulkaas oo dhan ilaa xataa australiada nimanka ama namse iyo dee anfiyona dawladkeedaba uu tegey yunan iyo dhulkaas oo dhan iyo dal badanna imanka kuwaas ay duwal balqan idhaahaana ay isagu raayadii islaamkaba uu ka dul taagay laakiin waxay ahayd imanka tani waa arrin dambe ha noqoto iyagoo reer ruum dib u qabsado haba noqoto dee waktiyadaa islaam kuba soo ururo inay dadkii ridoobaan haba noqotee laakiin waa dee iyadoo halkii kuba noqonayso muslimiintu dib ay ugu duulayaanoo dib loo furan doono laakiin maxaa jirtaba wakti dheerba lama sii joogayo markaa laga soo noqdoba ama iyadoo la joogaa warka loo maqlayaayo dajaal baaba soo baxayo o arrintii dee calaamaadkii saacaddii waaweynaad baa muuqanayse waana malxamada weyn ee dhici doontae xadiidka cashar ka dambeeyana inooguba sugan waktiyadeeday noqonaysaayo bal waa fatxi aan kan imakaan dee aan sheegayno imikana ay daar islaam tahay aan ahaynee dambeeyo weeyaan oo markaa dee qiyaamaduba dhawaato uun ah markaa muxuu yihi rasuulka ilaahay xadiidka inoo soo socday muslim baa wuxuu yihi xadaثnي زhayr بن xرب qال xadaثna mعل بن منصور qال xadaثna سuلayman بن بlال qال xadaثna سhayl عن abيه عن أbي هurayرaةa أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم qاaل laa تquم الsاacaة قiyaamadu ma dhacayso xatىa ينزila ilaa ay kasoo degaan الrum nimanka reer rum biاcmaaqi meesha acmaaq la ydhah aw bidaabiqin daabiq ay kasoo degaan macnaha dhulkii bay soo qabsan oo halkaasaabay imanayaan acmaaq ama daabiq de markaa rasuulka ilaahay sheegaya dhulkaasi iyaga dhulkoodii buu ahaa iyagaa deganaa weeye oo waktigaa lama furin waa dhulkaa waa laga qabo akhbaarta rasuulka ilahi mucjizaadkiisa salawaat ullahi wasalaamu caleyh dhulkaasi dhul islaam buu noqonay lakiin mar damba iman doonto oy meeshii kusoo noqdaan weeyaan acmaaqin waa kolley lafdigu dee jamacba hadii la yidhaha jamc camqin camqina waa albucdi iyo fogaanta shayga oo kale halaba idha ama camqin iyo cumqin labadaba waa saxan wey haddii caynta lala damiye laakiin isagoo san ah kelimadu ayay meel magacee tahay daabiqna barhkood daabaq bay ku dabdiyaan oo ba'da oo la fadxiyo laakiin kasrada mala aada u mashhuura oo barhkood wax kala uma soo qaadaaniyo daabiqina waa meel magaceed weeye kolley taa hore de alyax bay leedahay tanna waa de waa in kooban oo dee mulxat ulciraab oo hakan soo qaado xariiri oo kale magaalooyinka ay ku yimaadeen la sarfiye ee dee laga diiday loo diidan sarfiga tan iyo daabiqdan iyo mumatiga kuma soo darsadaayo bal hadda waxa weeyaan waa meelo magaaladan xalab aan ka dheereen bay dhahaan daabiqdu dhowr farsiqun bay xalab uba jirta dhinacan dee kole turkiya ayay kaba xigtaa tan kalena waa meel aan iyada un la xidhiidhsan oo mala antakiya meeshaa la odhanaya adigu bal waxaan leenahay un waa bilaadan sham la yidhaha iyo bilaadan imika dee waxa weya tr turkiga waa meelaha xuduudahoodi iyo dee u dhexeeyo un weeye taasba weeyaan haddaba halkaasay soo degayaan weeye barhkood baa shuraaxda kuma fasiray inay meel aan madiine ka dheerayn ay tahay walaa laftiga dambe madiine iyagoo egeen lakin de acmaaq waa meel say kuba waa halkaasuna waa biqurcina waa meel xalab kuba dhow bal wuxuu sheekuba raximah اllahu tacaala e halkan uu sooba naqlinayaayo waa mawdicaani bisham biqurbi xalab xalab bay ku dhowde waa dhinacan dee bmtl waxaan len waa meelaha dee bayn الshami wa turk ayay tahay un labada meelood ay yihiin xalab bay ku dhowday halkaasay reer room imanayaan fayakruju ilayhim waxa usoo baxaya jeish min almadinati ama ha noqdeen xalab ama dimishk haba noqdeen siday bacdood kuba fasireen waa ku jeish muslimiintii kaba mida haba qolooyinkood kaba fasireen qurba madina waa laftigana madiine madinatu rasuulilahi sala allahu alayه wasalam kaba dhigeen acmaaqna ay meelaha ka dhigeen lakin de waa meelo magacyadan lahoo la yaqaano min khiyaari ahli اlardi yowmaidin oo dadka dhulka dadka u mudan ah ayaa u baxaya faida tasaafu markay layska hor yimaadeen laysu safto ee qaalat iruumu reer ruum odhanayaan khallu waxaad banaysaan baynana annaga dhexda yada iyo wa bayna aladiina kuwii sabow mina annaga dadka naga soo qafaashay nuqaatiluhum waan la dagaalamayna malaa muslimiintay doonaya in ku kala kaxeeyaan ku kala farqiyaan anigii kuwii dee intay nagu soo duuleen dadka naga soo qafaashay bal kuwa isku kaayo daaya kuwaasaan la dagaalamaynaay idinka idinma wada jeedne taas bay odhanayaan sababna sheekh wuxuu leeyahy laba hoj baa lagu wariyo waa san laqbeeyey ficilku waa mus markaa wuxuu u binaysan yahay dee faacil buu u binaysan yahay siinta iyo bacdana waa la fadxinaya sabow oo waa kuwii naga qafaashay waxay dadka naga soo qafaashay intay nagu soo duuleen kuwa bal annaga iyo kuwa noo kala baxa kuwaasaan la dagaalamayna idinka idinma wada jeedno marka waa tafriqay muslimiintii ay kala geynayaan waxaa kaley barhkood ku dabdiyeen walow barhkood taa hore ay raajax yeeleen imaamna wuxuu leeyahy me labaduba waa saxiixe waxa weeyaan subu oo waa kuwii la qafaashay midna annagana laga qafaashay waana sida i xarakaysanba ee annaga naga tegey bacna ujeedadu asalkayo asalkoodu annagu ahaa annagana laga qafaashay haddana dee malakaaba way islaameen oo waa kuwaas oo kale oo imaka deena diidan kuwa iyo annaga isku kaayo daaya nuqaatilhum waan laba dagaalamaynaa sheekhu wuxuu leeyahay barko labada arrimoodba waa sawaabay noqonayaan oo de wadcigiisii iyo waktigaa wixii jiray buu kuba fasiray sheekhu oo dee waa shay iyaga u muuqdayoo markii hore dad lasoo qafaashay bay ahaayeen iyagay ka mid ahayn oo waa lasoo qafaashay markii dambena iyagii baaba la dagaalamay oo iyagaa wax ka soo qafaashay oo markaa labada xaalaba waa saxiix buu leeyaho markii hore iyagay ka mid ahaayeen iyagaa muslimiintu kasoo qafaasheen ugu dambeynna iyagii baa dee noqday dadka muslimiintii difaacaya oo iyagii la dagaalamayo iyaga wax ka soo qafaasho taa wuxuu kuwa fasiray sheekha taale labaduba macnuha saxiixa zamankeena intaas waa wax jira buu leeyahy waa waqtigiisi buu ka waramaya qarnigii toddobaad bal wuxuu leeyahay mucdamu casaakir اlislaam fi bilaadi shami wa misra sabu uma hum اlyawma bixamd illahi tacaala yasbuna اlkufaar ciidamada masr markay noqotiyo sham intooda badan ee muslimiinta ciidamadoodu dad markii hore xaggaa laga soo qafaashay ahayd markii dambena iyaga gaadhadii laba dagaalamaya oo kolkol bay kumayaal buu leeyahay soo qafaashaan oo dee bal markaa walilahi alxamdu cala ithaar islam saas kolley malaa dee ninkii malaa taariikhun ilmaamule wuxuu ujeeda waa garanaya sheekhuye de waqtigiisii waxaa jirtay dawladdii mamaaligta ama dee ha noqdeen kolley laba qaybood bay kala ahaayeen kuwa dee waxa weeyaan albaxriya alburjiya lakaba odhanay bal iyagaa laba qayboodoo kolley dee isbedbedelay aha salaadi badanna yeeshay nimankii quwada lahaaye walow dee magac uu jiray waxa weeye laakiin iyagaa suldada gacanta ku hayee nimankii mamaaligta asalkoodii maxay ahayn ama ha noqdeen atraak ha noqdeen ama dee haba noqdeen dadkii iyagu turkumaan ama dad kale waa dad lasoo qafaashay oo markii hore ama haddaan laba soo qafaalana iyagoo la keenay suuqadan dee dhulkaa la keenay iyadoo la iibsanayay oo markaasaa laakiin raggii iibsaday ee ama sooba qafaashayba de waxay ka dhigeen ciidan oo way tababareen oo si iyagii u daafacaan oo de waxayba noqdeen markaa ciidankii masar markay noqoto iyo ciidankii sham iyo iyaga uba badnaa bal dagaalkii de waktigaas isaguna waa joogay imaam nawowi raximah llahu tacaala adigu de uu yaraa umaan filaya ha uu noolaa markaase laakiin kale aad bu uba yaraaba oo kale markii de ciraaq iyo nimankii tatarka ay kasoo gudbeen ay shaam yimaadeen ay doonayeen ba ilaa masrna inay ay maalan usoo tallaabaan ee ciidankii masr yimi caynu jaaluud lagu dagaalamay lix boqol iyo sideed iyo kontonkii hijrada waa markii ugu horreeyey tatar la jebiyey halkaa lagu jebiyey amiru de suldankii muslimiinta hogaaminayay nin isagoo addoona la keeno ah sayfudiin qudus maalintaa waa islaamah kale mal riwaayo iyo qiso dheer oo ba kahiir u leeyahay riwaayada waa islaamah bal markaa waa sayfudiin qudus bu ahaa maxaana quwaadiisii kaba mid aha ninkan waktigan imaam nawowi kolla isyar qabteen waxaa weeye kolley de masaail waa ninkii daahir bibras la odhanayo de markii dagaalkaasi dhamaayay dabadeedna kolley waa tii qudus ay direen isagaa la wareegay daahir bibras oo markii dambana isaga kolley bal waxaa horaba dhacayba haba noqotee laakiin ninkii labaatan sano ninka badan ama reer rum haba noqoto ama tani dee reer tatarna waa la jebiyey waa ti bilaadi islaamka ama khaasatan dee dhulkaasoo dhan ba laga saaray dagaalka caynujaaluud markii lagu jebiyey cisudiin ibnu cabdisalaam iyo raggaas baa joogay bal hadda waxaan leeyahay waa raggaa markii hore ku yimi sabi waa lasoo qafaashay iyagaana ahaa kuwa muslimiintii horkacayay ciidankuna iyagaaba uga badnaa dee ciidanka markaa nidaamkae jeiska ahe raatibka qaatee baytulmaalka wax kule iyagaabay ahayd qaaliban waana kuwaasoo imaam nawowi markaa taasu kufasirayaayo labada macnaba waa saxiix buu leeyahy waqtigaasna warna waaqic bay ahayd iyo waa arrimaha jira wey bal markaa wuxuu yihi markaasay odhanaya muslimiintu fayaqul muslimuuna laa wallahi may anagu laa nuali laa nukhali baynakum wa baynahum laa nukhali baynakum wa bayna ikhwaani anagu ma banaynayno idinka iyo walaalahayo waa muslimiina idinma kala baxayno fayuqaatiluuna muslimiintii baa la dagaalamaya nimanka acnaaqda yimi ama daabi fayanhazimu thuluthun saddex meelood meel ahaan baa ciidankii jabaya laa yatuub llahu calayhim abadan ilaahay aanu dib uga tooba aqbalayn imaamka toobadda weli waqtigaa waa furan yahaye manaa ilaahayba kuma ilhaaminayo dee waxa ay sameeyeen daraaddeed inisaamka maalinta yoma zaxfa ay carareen daraaddeed ilaahay kuma ilhaaminayaba inay dee toobad keenaanba wayuqtalu uluum waa ulu kalena waa la dilaya saddex meelood meel ahaana ciidankii maxaadayba ulu afdal shudaai wahum kuwaasi ulukaa la dilay afdal shuhadaai cinda allahi shuhada kuwa ugu fadli badan weeye khaasatan dee waqtiga ilaahay agti wayaftatixu uluثu uludkii hadhay ayaa nasrigii helaya halabadii bay helayaan oo iyagaa furanaya macnaa nimankii bay jebinayaan aadna way u dilayaan markaasay dee laa yuftanuuna abadan weligoodba lama fidmaynayo macnaa dadka ilaahay baa istiqaamo iyo khaatimo fiican buu siinaya fidno iyaga asiibay soo helaysaana maba jirto kuwaasi markaa fa yaftatixuuna qustandiniya waa ta aan leenahay waqti dambe maaha imika xaaladu tan ay tahay waxaana waa isbedeli doonaan uno imika islaamka waa kaasii fidaya waqtigaa markaa waqtiguna dhowaado bal dee adraaftoo dhan waa kasoo ururi doonaa waayo maalinta qiyaamaha markay saacaddu dhacayso siduu rasuulka ilaahi sheegay iyadoo ruux allah lahibo uu joogo adduunyada ma dhacaysaba marka kalena kolbay madiiniye hareeraheeda dadka islaam kuba intaasun uu noqon doonaa markaas uu kusoo ururi doono imaana la yarzu ila madinati kama tarzu xayatu fi juxriha ama ilaa juxriha waxa weeyaan imaka waa wakti dambe un kolley weli waxba dhaweyn markaasaa fayaftat arrintuma noqonaysa bayna cashiyatiha duxaaha de umuurahan ima iman wakti dee kolley wakti dheer qaadanaya fayaftatixuuna qustandiniyay furan doonaan fabaynamaa wakti hum iyagu yaktasimuuna alghanaa'ima xoolihi ay heleen ay qaybsanayaano qad callaqu ay sureen suyuufahum seefahoodii bizaytuuni geedkii zaytuunkaa weeye macnaa waxa weeye ammaan ma cabsanayaanba seefyaaba la iska dhigayo hubkiyo meelahaasaa la suday iyadoo arrintu taa tahay idansaaxa fiihim shaydaan shaydaan baa dhexdoodii kaba qaylinaya oo muxuu odhanaya ina almasiixa waa dajaal qad khalafakum fii ahlikum dajaal baa idiin weydaartay reerihiinii ehelkiinii idiin weydaartay markaase fayakhrujuuna baxayaan halkii bay ka imanayaan wadalika baila warkaa markaasna waa war beena baila isagaa dee shaydaan baa san ku qayliyey laakiin maxaa dhacaysa markaa weli soomuu bixina faida jaasha markay dhulkii soo gaadhaan ay shaam yimaadaan ayuu kharaja dajaal soo baxaya fabaynamaa waqti hum iyagu yuciduuna waa dadka islaamka uu rasuulku sheegay laa yuftanuuna abadan dad uu markaa hadlayn karayana kuwani ma aha fabaynama waqti hum iyagu yuciduuna ay u diyaargaroobayaan lilqitaali dagaal ay la dagaalamaanba oo yusaguuna ay simayaan asufuufa safuuftoodii id waqtigaa uqiimati salaatu salaadii baa la aqiimaya fayanzilu ciisa bnu maryam sala allahu alayhi wasalam ciisa bnu maryam baa soo degaya faamahum waa tukinaya de ama isagu ha tukiya ama imaamkoodii imaamukum minkum sida xadiid kolle axaadiida dajaal iyo kuwaasi way noo dambeeyaan nuzuulka ciisiya way noo dambeeyaan ama haba horreysiiya aduu kolley marka dambe isagaa tukinaya faidaa ra'aahu markuu arko waa ciise caduwullaahi cadowgii ilaahay waa dajaale daaba uu dhalaalaya kamaa yaduubu siduu u dhalaala almilxu fi lmaay milxduba biyaha dhexdeeda ay uguba dhalaasho falow tarakahu haddii xataa ciise uu iska daayo nabiyullaahi ciisa dajaal aanu dilin oonu far saarin oo faraha kaba qaado iskaba tago landaama waa dhalaali lahaa xataa yahlika waaba dhalaali laha ilaa u ka halaagsamaye laakiin taa lama sugayo intuu ka dhalaalaye walaakin yaqtuluhu waa dilaya yaqtuluhu uu dilaya allahu ilaahay biyadii biyadi ciisa ayuu ku dilayaa fa yuriihim uu tusayaayoo dadkii muslimiinta ahaa damahu waa dama dajaali dajaal dhiiggiisiibo fii xarbatihi eebadiisii waa warankiisaa yaraay oo kuga dilay malaha waxaa laga yaaba wixii lagu dagaalamaya taas waabay noqone xarbadiisaas ayuu waxa weeye ayuu dhiiggiisii isagoo kuba sugan buu adigu sugaya ayuu tusayaa kolleyna axaadiida dajaal iyo nebi ciise nusuulkiisa iyo intaa in ka dheer xadiidkii nawaas ibnu samcaan iyo ayaa dambeeya axaadiid kaleo dajaal kuba tacalluqsan wey baabu taquumu saacatu waruumu akharu nnaas kalley waa wallah subxaana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir